midka infinin oo farduhu jeclaa biraskana fardaha khaaska la yidhaahdo waxay ahaayeen ama dhashiis xal ahaa farda wadnaha kaga yaalla sayidka oo bixintooduna ay adag tahay aad iyo aadna u qiimo badnaa marka faraska oo la odhan jiray xinfinin yuu ammaanay sayidku wuxuu idhi xay guduudan lamoodioo xamar weeye korkiisio waxadaayad sideeda maxariir cusubba afku waa xolxolkaasoo ilka loo xanafeeyo xakamaa la dhacaya macandaad burtuma bacaraarka xulkiisa iyo tanka xiifta ka yeedhi wiil soo xarmanayoo xayraamaya miya hadduu qayle xakaara xaraankeeda dareemo dhaguhu xolkinaya xawr la taagay miya surka xaafadda weyn luu xolki yaa hojiyahay xaddi weeye dhaxaadee xagab loola miya guudku waa xasowgaasoo waa xayaabo galbeedoo waa xariir midabkiisu xinni taya miya dusha xaarad ballaaran oo xasil loogu fadhiistoon xagna looga dhacayno xakamaysan miya fanku waa xaraf weyn oo xawaal weeye korkiisu gumburkii xallimeediyo xaradheera miya qanaantu xurgufaayee xiisadeeda lulaayo xiin habaaska karaayaiyo xusur dheehan miya haddii layga xubeero xididow bixin maayaan xabeebtiisa ku raagiya xabadkaygii miya anaan lay xaradhaamin isna xeero ballaadhanba xariir loogu shubayo xilka dhawrismiya haddaan xeebta ka fuula xima reeraha jooga xiskintuu tegayaa xafar duulimiya xaya waaga salaada haddaan ooda ka haydo xareedku gurxamaye maydoor xujaabna xawadeenka dhacayo xijaab iga noqdaay xudur awdan miya meelay xiidta ka fooftay haddii weerar la xuf wax xufoo lama gaadhee madhashiis xalba hadduu xoologalayo magaan waanibaadoo xaraan waa isxidhaay xidug duushay miya taxabaha ima xiso dibna ima cadbaaso horu ii xulka yaaya maxayuunta baraa markuu soo xarmanaayo xadigii daba joogu xalqadeenku diraaya mawad loo xukuma markuu soo xallinaayo xiise aanu qabaabaa loogu xeebanayaa maxay isnoo dacayba gabaygaa markaa niman idooruu wafdi ku yimaadeen waxay yidhaahdeen islaam bay u tageen islaam faarax oo islaamkii cumar maxamuud ahaa marka waxay yidhaahdeen marka sayidkaa gabadh baa uga doonanay waxaa layidhi ninkaas kula xididay wuunina kala gaabinayaa aynu la dagaalanno may anuu ninkaasu xidid baanu nahayoo waalid baa ninka u ahay buudi waxaa layidhi bal hadduu xidid kula yahay faraska xiin finiin la yidhaahdo esgeeraarkaa ka tiriyey ha kuu soo dhiibo nin faarax la yidhahdo waraaqu sii dhiibay sayidku waraaqdii buu akriyey inii door meesha ku jira wuu gartay isla markaana wuxuu goostay inuu sii dhiibo ninkiibuu sooray faraskiiba u soo qabtay wuxuu yidhi xayow faaraxow hadal rag waa loo xutubayaay nin xishood le baan ahay haddaan lay xastiyahayna xabiib baan ahaa jeer kufriga laygu xaasiyeeya aadna xaashibaad iila timid xaakim soo direeya xadigiiyo adduunyada haddaad xoole iga dooni marna anigu kaama xasiyeen xaalaad leedahay inaan kuwa xabgooyaan jeclaa geel xawaar badane kumayaal xawaadaan lahaa xawdusi mareye kumayaal xawaadaan lahaa xawdusi mariye markaad xinfinin damacday aan kaa xanuunsaday walaalow xilgiga qaarkii waa lagu xujoobaay waxaan ku xutubayaaba waa xuuradaan nahay nin kalaan xafeelada adaan xayga kaa rogay xigto iyo qaraabiya haddii xididi weydiiyo xayi iyo qayuuma haddii laygu xodaan xubigayga kuma hayn inaan xiisow bixiyaay xamar weeye oo mida fardood kala cariiroon xawaarac iyo kabtiya raaxa iyo xawli iyo jeefag xaggii loo eryaba waa gammaan xulashadiisii xubna toosan low neefku waa xaalad gooniye goortaan xusuusu la noqdaa xiisayay qaban waxaan xarafka diimeedahayn igaga xeldheer xarbigi iyo jahaadkaan lahaa xoogsi ugu fuul isagaan xatooyada lahaa xuurta ugu loog xiniyaha ku goobaan lahaa gaalka xaylka leh xayska da ayaan lahaa xallinu dooyey xaqi iga maqnaabaan lahaa xaq ugu raacdeey meeshii iyo xeebtaan lahaa xita ku eryood xijaroodta reer hagar anoon xabashidii roobay xinjirtooda dhiiggaa haddaan lagu xaraaraysan xaqaa maquuqiyo haddaan xaaluf laga yeeli xiddaysana ma dhiiban anoon xaaladay bogan xaaraami unba arlada xuli abidkii wuxunbay xusleeyaan sidii xabashihii door xaashaa lilaahi iyo nin goba xamasha wawceebe goortar anoon xaajiyaan xinif awoodayn intii aniga lay xaman lahaa xilliga soo meri aduu galabta kuu xolo yahay xamarkii dheeraad wax xinfinii neefka aad xarigga haysaad xawayaanka oo idil nafta kala xeraadaan mar hadduu suldaan igu xillihi igaga haydaan xadhiggiisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeeni taasna halkaa ayuu kaga baxay